wasiirkii hore ee maaliyadda somalilan cabdicasiis maxamed samaale ayaa xalayta iska casilay xilkii habeen hore loo magacaabay ee wasiirka waxbarashada wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwax ayaa wasiir samaale ku waraystay magaalada hargeysa wallahi madaxweynuhu aad iyo aad buu mahadsan yahay xilkaa maana aqbalin mana aqbalayo diyaar ruumahiinan xil dambe kasii qabso xukuumadda uu madaxweynaha ka axmed axmed maxamed maxamuud silaayo waanan uga mahadnaqee muddadii aan wada shaqaynayna aan xilka hayay waana ku mahadsan yahay arrintaasina arrin aan aqbalay ama aqbalay ama aan qabanaya maaha dadweyne waxay isweydiin karaan mudane wasiir xilalka wasiiro kala duwan iyo weliba rishafal balaaran ba madaxweyne soo saaray sababtu maxay tahay aad u aqbali laadahay ama keenaysa inaad ka cudur daarato wasaaradda mahadsantahay shirwac runtii wafdi wasaaradda maaliyadda ka tirsan oo ilaa d c ga wasaaradda iyo afar agaasimo waxayd baanu runtii uga maqnayn safar gobolada dalka ah madaxweynaha waanu sheegay waananu ka wada soconay safarka habeen ka hor inta hawshan ay dhacaysana waxaanu sheegay inaan safarkii laascaanood ka nimid burcaanu ku sugannahay una ka timi doono sabtida haddii alla yidhaahdo magaalada ceerigaabo saasuu madaxweynuhu la socday runtii safarkayga kalgacal iyo wanaag baan isku ogeyn si lama filaana ayaa arrintan u dhacday marka runtii dee xilka qof waa laga qaadi karaa qof kale loo dhiibi karaa wax eeba maaha laakiin dareenka qofka iyo in la tixgeliyo yani qofka dareenkiisa in la tixgeliyo qofka rabitaankiisa in la tixgeliyo qofka iyo siduu wax runtii u arkayo markaan waxaan u arkaa runtii arrintaasi arrin madaxweynuhu dareenkayga iyo saaxiibtinimadayadii iyo waxaanu isla soo marray midnaba aanu qiimeyn qadeeduna runtii ma aha wasaaradda iyo wasaarada labada wasaarad waxyani ma kala duwana uma arka wax farqi udhexeeyo saas laasligeed xilka cusub ma qabanayo islamana haanta xilka wasaaradda maaliyaddeena si dhaqsaan runtii jeclahay inaan u wareejiyo madaxweynahan uga mahadnaqay wada shaqayntii wanaagsaneedii naga dhexaysay waxa qallooc samay ee qaldamayna waxaan filaya madaxweynuhu inuu ogaan doono haddii alla yidhaha way mudane wasiir adiga iyo madaxweynaha waxaa laydinku tirin jiray laba nin oo asxaaba islamarkaana de muddo badan xisbiga kulmiya hadday noqotay xukuumaddaba aada isugu dhow wasiirada aadka ugu dhow madaxweynaha lagugu tirinay ilaa iyo imika intii soo baxday warqadan magacaabistu wax xidhiidhoo dambe madaxweyne arrinkan maka samayseen runtii madaxweynaha imikaba waan isku dhownahay waxaanse arkayaa inay wax hadda qarsooni inay runtii jiraan oo soo bixi doonaa ayaan qabaa inay jiraan anigase madaxweynuhu waana madaxweynahaygii walaaltinimadii iyo kalgacalkii naga dhexiyeyna waa sidoodii waxaanan u hayaa kalgacal aada weyn way horahankaaga inaad han leedahay islamarkaana aad wadanka hogaankiisa inaad qabato ayad horushacaysa islamarkaana muddo dheer aad kusoo jirtay hawshayada marka laga yimaado wasiirnimadan hadda muxuu mustaqbalkaaga siyaasadeed maxaad bulshadaada iyo taageerayaasheeda u sheegaysa sidii buu hankaygu yahay iyo si ka sarraysa mowqifka aan qaatayna waxaan qabaa inuu wax tari doono hankii aan lahaa wax tari doonaan aaminsanahay hankayguna sidiisi ka wanaagsan wey kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda somalilan cabdicasiis maxamed samaale oo xalayta iska casilay xilkii habeen hore loo magacaabay ee loo wareejiyey wasaaradda waxbarashada